halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban efimada geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lixda bisha disembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo maxamed colaad
qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta kalsoonidii kala noqday ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyadoo guddoomiyaha baarlamaanku uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub tirada ogolaatay mooshinka waxay noqotay boqol iyo konton iyo saddex tirada mooshinka oo diiday waxaa weeyaan siddeetan tirada ka aamustayna waa laba sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk wuxuu ogolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare cabdiweli axmed ee sheekh axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa in muddo soddon beri gudahood ku soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi v o eda siiyey ayaa isaguna soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanku ay ku rideen xukuumadda cabdiweli sheekh axmed waxaanan u hambalyaynayaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sida deganaanshiyaha ay ku jirto oo ay u guteen xilkoodii dastuuriga ahay waan ku hambalyaynayaa
waraysiyo iyo warbixinno kala duwan oo arrintaasi ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiin haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed kadib markii ay maanta baarlamaanku u codeeyeen mooshinka dhina ra-iisul wasaaraha oo guddoonka baarlamaanka loo soo gudbiyey bishii hore codaynta maanta oo ay kasoo qayb galeen laba boqol iyo shan iyo soddon xildhibaan ayaa waxaa mooshinka lagu riday ra-iisul wasaaraha taageeray xildhibaano gaaraya boqol iyo saddex iyo konton xildhibaan iyagoo ay diideen siddeetan xildhibaan halka laba mudanana ay ka aamuseen gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari oo shirka maanta gudoominayay ayaa akhriyey natiijada go-aanka baarlamaanka wuxuuna madaxweynaha ka codsaday inuu si deg dega usoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub tirada ogolaatay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay noqotay boqol iyo konton iyo saddex tirada mooshinka oo diiday waxaa weeyaan siddeetan tirada ka aamustayna waa laba sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk wuxuu ogolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare cabdiweli axmed ee sheekh axmed anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha mudane cabdiweli sheekh axmed codsanayaa in ay qaadaan tallaabooyinka kaga aadan dhaqangelinta go'aanka golaha shacabka si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda dalka oo ah tallaabooyinkaas oo ay ka mid yihiin in madaxweynaha waa inuu heer madaxweyne ku kala diraa xukuumadda federaalka si waafaqsan qodobka sagaashanaad xarafka d ee dastuurka federaalka labo sida ku dhaqanku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa in muddo soddon beri gudahood ku soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi siiyey v o eda ayaa soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanku ay kalsoonidii kala noqdeen ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed waxaanan u hambalyaynayaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sida deganaanshiyaha ay ku jirto oo ay u guteen xilkoodii dastuuriga ahay waan ku hambalyaynayaa waxaan rabaa sidoo kale inaan bogaadiyo aan ayagana hambalyeeyo xukuumadda ee xafiiska sii bannaynayso oo hogaaminayey ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh muddadii ay soo shaqeeyeen iyo shaqadii ay soo qabteen iyo dadaalkii ay soo sameeyeen inta ayaguna waa ku mahadsan yihiin halkii ay uga tageen ayaana lasii dhammaystiri doonaa laga sii wadi doonaa waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed maanta in aan uga hambalyeeyo una caddeeyo in ay leeyihiin dowlad hana qaaday dhisantay ku shaqaynayso qaabka dimuqraadiga ah ee adduunyadu ay baarlamaanadeeda iyo dowladaheedu u shaqeeyaan
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu aqbalay go-aanka baarlamaanka isagoo soomaalidana uga mahad celiyey taageerada ay siiyeen xukuumaddiisa intii ay xilka haysay
xogayaha difaaca maraykanka jek hagel ee xilka kasii degaya ayaa sheegay in kun askari oo dheeraada ay maraykanka kasii joogi doonaan dalka afghanistan dhowrka bilood ee ugu horeysa ee sanadka labada kun shan iyo tobanka shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kaabuul maanta oo sabti ah ayuu ku sheegay in tallaabadan ay wax ka beddelayso tirada ciidamada maraykanka ee horey loo qorsheeyey inay ku sii nagaadaan afghanistan toban kun iyo siddeed boqol oo askari ayaa qorshuhu yahay inay sii joogaan afghanistan sanadka labada kun shan iyo tobanka halka sanadka labada kun lix iyo tobankuna la dhimi doono oo ay gaari doonaan shan kun iyo shan boqol askari kahor intii aanu ka degin caasimada kaabul ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay master hegel inuu ku kalsoon yahay in ciidamada afghanistan ay iska difaaci karaan weerarka taalibaan ay ku hayso kaabul hegel ayaa dhowaan ka degi doona xilka gaashaandhigga maraykanka
wariye maraykan ah oo lagu oo afduub ahaan loogu haystay dalka yemen ayaa la dilay dilka saxafigan ayaa ku soo beegmay iyadoo ciidamada kumaandoosta maraykanku ay ku guda jireen howlgal lagu soo badbaadinaya wariyahaasi xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jack egel ayaa maantoo sabtiya xaqiijiyay in la dilay wariyaha iyo laba la haysto kale oo aan maraykan ahayn xogayaha ayaa sheegay in wariyaha maraykanka la dilay goor dambe oo jimcihii ahayd waxaana dilay isla kooxda afduubka u haysatay ee alqaacida
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidaad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala noqday ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed kadib markii ay u codeeyeen mooshin muran badan dhaliyey oo ka dhan ahaa ra-iisul wasaaraha mooshinka ayaa baarlamaanka laba jeer oo hore la keenay laakiin waxaa hor istaagay xildhibaano taageersan ra-iisul wasaaraha balse ugu dambeyn maanta ayaa mooshinkaasi cod loo qaaday haddaba waxaa muqdisho ka soo diray warbixintan waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa markii labaad maanta kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga doodeen mooshinkii ku saabsanaa kalsooni kala noqoshada golaha xukuumadda soomaaliya waxaana kulanka maanta oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari markii uu furmay durbaba bilowday inay mooshinka ka doodaan xildhibaano tiradoodu gaarayso toddoba iyo soddon xubnood kuwaasoo aan baarlamanka ka hor hadlin khamiistii aynu ka soo gudubnay ee ay doodu bilaabatay intaas kadib waxaa la guda galay codaynta xubnaha baarlamanka waxaana qaabka loo codaynayay uu ahaa safsaf iyadoo mudanayaasha soo xaadirayna ay tiradoodu gaaraysay laba boqol iyo soddon iyo shan xubnood waxaa ogolaaday in xukuumadda kalsoonida lagala noqdo mudanayaal tiradoodu gaarayso boqol konton iyo saddex halka ay diideen siddeetan waxaana ka aamusay laba xubnood guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay natiijada codaynta codka waxaa dhiibtay oo fadhiga codqaadidda joogay laba boqol iyo soddon iyo shan xildhibaan natiijada waxay noqotay sida soo socota waxaa intaan taa sheegin waxaa sababo kala duwan golaha uga maqan afartan xildhibaan natiijadana waxay noqotay sida soo socota tirada ogolaatay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay noqotay boqol iyo konton iyo saddex tirada mooshinka oo diiday waxaa weeyaan siddeetan tirada ka aamustayna waa labo sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka wuxuu ogolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare cabdiweli axmed ee sheekh axmed iyo xukuumaddiisa raalli ahaada shacabka shacabka kuma jiro waxaan mahad u jeedinayaa xildhibaanada baarlamaanka oo xilkoodii u gutay si degan mas-uul ah oo aan hubo oo aan hubo in taariikhda ay xusi doonto nidaam min fadlakum baarlamaanku oo uu kasoo ka soo unkamay dastuurka lagu dhaqmo doortay ama kalsooni siiyey madaxda dowladda maalinta batiro shacbiga soomaaliyeed idil ahaan waa hay-adda keliya ee cod furan oo xildhibaan kasta uu qaadayo mas-uuliyadda aragtidiisa dimuqraati ah ku kala saari kara kala aragti duwanaashadii walaacisay shacbiga soomaaliyeed gudo iyo dibadda meeshay joogaanba maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka codsaday in muddo soddon casho ah uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub waxaana uu dhanka kale xukuumadda maanta la riday ee ra-iisul wasaare cabdiweli ugu baaqay inay howlaha muhiimka ah sii wadaan inta laga soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha cusub anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha mudane cabdiweli sheekh axmed ka codsanayaa in ay qaadaan tallaabooyinka kaga aadan dhaqangelinta go'aanka golaha shacabka si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda dalka oo tallaabooyinkaasoo ay ka mid yihiin in madaxweynaha waa inuu xeer madaxweyne ku kala diraa xukuumadda federaalka si waafaqsan qodobka sagaashanaad xarafka d ee dastuurka federaalka labo sida ku dhaqanku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa in muddo soddon beri gudahood kusoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub sidaas waxaan uga gol leenahay inuu fursad u helo in uu sameeyo wadatashi ballaaran hase yeeshee annagoo qadarinayna duruufta dalka ku jiro sahdan hadda ah iyo howlaha baaxadda weyn ee laamaha dowladda laga doonayo fulintooda iyo muddada harsan muddada ka harsan madasha dowladdan loo igmaday oo aad u gaaban awgeed waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa in uu soo dedejiyo magacaabidda ra-iisul wasaaraha cusub saddex ilaa iyo inta laga dhaarinayo ra-iisul wasaare cusub ra-iisul wasaarihii hore iyo iyo golihiisa xukuumadda waxay sii wadayaan oo keliya howlaha maamulka caadiga ah ee lagama maarmaanka ah gabagabadii kulanka baarlamanka ee maanta ayaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka oo v o a la hadlay waxa ay ka warbixiyeen aragtidooda ku aadan qaabka ay codayntu u dhacday waxaana ugu horeynaya xildhibaan bishaar ugaas ibraahim codaynta qaabkay u dhacday waa caddeed laakiin qaabkii xukuumadda lagu riday ma caddayn oo ahayd sabab la'aan in xukumad la ridaayo meesha kuma jirin laakiin codayntu waa caddeed waxay ahayd si cadaalada ayay u dhacday oo loo qaaday xildhibaanadayadii kullii inta badan waa soo xaadireen qaar baase maqnaa hase ahaatee nucurka wuxuu yahay mooshinka qaabka marka hore loo keenay ayaa qaldanaa codaynta iyo baarlamaanka siduu hawshaan hadda u soo gunaaniday waxay ahayd si cad oo aan annaguna ku qanacnay bay ahayd magaciigu waa xildhibaan maxamed amiin xasan alow maanta maalin ka mida maalmaha taariikhiga ee soo maray baarlamaanka ka mid ahayd waxaa marka hore ilaahay subxana watacala uga mahad celinaynaa dadkii walaalaha ah ee baarlamaanka la ka duunaa in muxuu ahay cod iyo qolo walba ahay aragtideeda si fiican loogu qanciyo ay ku heshiiyeen iskuna arkeen doodii soo bilaabatay khamiistii saakii dhammaatay si dimuqraadi ah oo nin walba codkiisa uu xor u yahay oo shafaafiyeyna wax u dhaceen natiijada soo baxdayna dhammaan xildhibaanada way ku qanacsan yihiin waxaana rajaynaynaa sida dastuuriga ay tahay in muxuu ahaa inta dhimanna ay ku dhammaystirmi doonto magacaygu waa xildhibaan macalin cali aadan walaalow haddee meeshu waa dimuqraadiyad baarlamankan mar walba wuxuu isku hogaamiyaa meesha codku ugu badan yahay majority buu isku hogaamiyaa marka sida ay wax u dhaheen waa ku qanacsanahay laakiin insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynayaa qofka hadda imaan doona ama xukuumadda imaan doonta inay noqoto mid samato bixisa dadkan iyo dalkan kana gudbisa borbalamaadkan iyo dhibaatadan haddeertaan haysta iyo amnaxumada insha allah madaxweynahan waxaan u rajaynaa inuu ilaahay waafajiyo qofkii ugu khayrka roonaa ama wax ka qaban lahaa waddankan insha allah magacayga waa xildhibaan daahir amiin jesow waxaan ka mid ahay xildhibaanadii mooshinka keenay weliba weliba sida runta juhdi badan ku bixiyey inay saxanto dowladdii oo habacsanaanta inaga soo gasha xakuumaddii inay saxanto oo ay maaragtay wax isla shaqayn karo ay soo baxaan walilaahi alxamdu ilaahabaa mahadle rabbiga subxaanahu watacaala ayaa towfiiqdana waafajiyey waad arkayseen boqol iyo konton iyo saddex xildhibaan ayaa mabdi'ii aan soo curinay annagoo sagaal qof ah maanta nagu raacday mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda ee maanta xubnaha baarlamanku ay meel mariyeen ayaa soo afjaraysa khilaaf dhinaca dastuurka ah oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya kaasoo soo jiitamayay ilaa shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa barnaamijkeenii martida mikrofoonka caawana barnaamijkeenna waxaa marti inoogu aha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya go-aanka ay baarlamaanka soomaaliya maanta kalsoonidii ugala noqdeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed madaxweynaha waxaa magaalada muqdisho ku waraystay galabta wariyaha v o eda axmed xasan colaad waxaanu ugu horrayn weydiiyey bal sida uu arko go-aanka kalsoonida loogala noqday ra-iisul wasaare cabdiweli
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuul mahadsantaha colaad waxaan leeyahay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maanta waxa uu muujiyey arrin aad iyo aad muhiim uga ah dowlad dhisidda soomaaliya welwel badan oo dadka soomaaliyeed ee beesha caalamku ay qabeen oo ah ama wax kala daataanne waa meesha wuu ka baxay waxay muujiyeen mas-uuliyad bisayl siyaasadeed iyo habdhaqan dimuqraadiyadeed waxaan leeyahay khilaaf ma dhahayo kala aragti duwanaanshadu noloshay ka mid tahay mar walba waa la kala aragti duwanaanayaa kala aragti duwanaanshahaasi waxay ku fiicnaanaysaa ama ku xumaanaysaa sida loo xalliyo in nidaamkii loo yiilay ee aan horay ugu ballannay ayada oo aan kala duwanaansha aanay jirin khilaafna aanuu jirin wixii lagu ballamay inaan ku dhaqannay oo aan muxuu ahay dhaqan galeen maanta waa arrin weyn waxay tilmaam u tahay sida baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uu u bisil yahay waxay tilmaam u tahay sida soomaaliya ay uga dhaqan gashay saraynta sharciga iyo nidaamka waxay tilmaam u tahay sida habdhaqanka dimuqraadiga ee soomaaliya uu suurtagal uga yahay intaasoo dhamay dua u tahay waxaan rabaa marka inaan fursaddan aan uga faa'idaysto aan iraado hambalyo guud ahaan baarlamaanka federaalk soomaaliyeed waxaan u hambalyaynayaa intii mooshinka haa uga codaysay waxaan u hambalyaynayaa intii mooshinka maya uga codaysay oo dhammaantood sameeyey inay exercise gareeyeen ama ay ku dhaqmeen sidii nidaamka iyo qawaaniinta sharcigu qabtay waxaan ugu hambalyaynaya waxay tahay dhammaantood ogolaanshaha ay ogolaadeen ayagoon isku qabsanin inay ku dhaqmaan xeerkii u deganaay waaye waxaan ugu hambalyaynaya kuwa maya yiri waxaan ugu hambalyaynayaa ayaga lafsadooda xuquuqdoodii dastuuriga ahayd iyo habdhaqankii baarlamaanka uu qabnay inay ku dhaqmeen oo ay ogolaadeen oo ay ku qanceen marka cadaawadi ma jirto kala duwanaansha ma jirto qola guulaysatay iyo qolo laga guulaystay midna ma jirto soomaaliya ayaa horay noo taallo waxaa annaga mar walbana ku mashquulayno waa birri maanta waxaan rabnaa inaan dib isugu nimaado ka wada tashanno waxa cusub ee imaanayo si ay u noqdaan wax la wada leeyahay oo la wada taageersan yahay waata mudane madaxweyne waata baarlamaankii coday qaadeen ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisa meesha way ka baxeen maxay ahayd marka hore ra-iisul wasaaraha iyo adiga waxyaabihii aad isku qabateen oo keenay in go-aankan baarlamaanka maanta qaato
ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo xukuumaddiisii dabcan muddadii ay joogeen dalka howlo badan oo wanaagsan way ka soo qabteen howlo socday ayay sii dardargeliyeen oo ay sii qurxiyeen wax dheerina way qabteen dabcan waxyaabihii la qabtay sida loo qabtay waxyaabo badanoo ka mid a si ka fiican in loo qaban karay ra'yi ah wuu jiray kala duwanaanshuhu inahaas shaqada uun ku koobanay ahayda wax personaal ah ama shakhsiyaadka dadka la xidhiidha ma ahayn dhammaantoodna anugu runtii waan u hambalyaynayaa wixii wanaagga ahay soomaaliya u qabteen ayaan ugu hambalyaynayaa wixii ka dhidmayna muxuu ahaaye kaga nacayb soomaaliya ay nacab yihiin iyo qaabdarro kale kagama ayaan dhinmin laakiin kartidooda intii la ekeyd ayay shaqeeyeen laakiin soomaaliya waxay usii baahan tahay weli intaas inka badan in la qabto marka waan bogaadinayaa shaqadii ay soo qabteen intii xafiiska ay hayeen
waayahay mudane madaxweyne ma laga yaabaa in dastuurka wax laga bedelo si arrimahan isqabqabsiga oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay meesha kaga baxdo marba walba waxaa la yidhaahdaa dastuurka ayaa maaragtay labada dhinacba ay cogsanayeen marka arrintaasi hadda ma laga yaaba inay si degdega dastuurka wax looga bedelo walaahi dastuurku hadda noo yaalla ee kumeelgaarka ahi nidaam uu leeyahay haddii wax laga bedelayana nidaam wax looga bedelo ayuu leeyahay baryahan dambe oo dhan dadka soomaalida walwalkaas waa qabeen ayada oo loo deliishanayo mar walba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iskhilaafayahay ma aha macneheedi in ra-iisul wasaarayaasha dhan inay xun yihiin ma aha na soo maray ama madaxweynayaashina soo maray inay wada xun yihiin ma aha laakiin nidaam oo dastuurkeennu uu qabo iyo nidaam dhaqan samaysmay oo iska dhib badan intaba way jiraan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayay u taallaa ayagaa mas-uul ka ah muxuu ahaay hadda maanta la joogo dastuurka wax kabedelkiisa waxa laga bedeli kara iyo sida looga bedeli karana ayaga unbayaa mas-uuliyaddeeda iskale waa laga yaabaa inay xal noqon karto in dastuurka dib u eegis meelo qaarkood looga sameeyo waa laga yaabaa in mekanisms kale oo ayadana xal noqon kara la abuuro laakiin waxaan u baahanna waxay tahay waayo aragnimo inaan ka qaadanno wixiina soo maray oo berri aanay mar damba noogu soo noqonin inaan ka wada shaqayno sidii ay u dhici lahayd waa tahay hadda xukuumaddii ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaarihii laftigiisaba meesha way ka baxeen waxaan filayaa in ra-iisul wasaare cusub lagaga fadhiyo inaan dhowaan soo magacawdin intay kugu qaadanaysaa marka soomaaliya runtii in ay hal maalin iyo hal saac inay beerdarayso ay ka dhunto maanta wakhti uma haydo waanu naga soo dhuntay oo hadda maalmo badanaa naga dhumay waxaan aad iyo aad ugu dadaalayaa wakhtiga ugu gaabanee suurtagalka ah ee ay ii ogolaanayso duruufta maanta jirta iyo inta ugu yaree la tashiga ee loo baahan yahay ay ii suurtogelinayso inaan intaan la tashiga ugu dhaqsiya badan aan samayno sida ugu dhaqsiya badanna aan muxuu ahay u keenno muxuu ahay ra-iisul wasaare cusub haddii aan la yidhaahdo laakiin waa kugu qorshaysan tahay miya ama qorshe waa kugu jirta in si degdeg ah usoo magacoodo ra-iisul wasaaruhu waa ku khasbanahay inaan sida ugu dhaqsiya badan usoo magacaabo lianna wakhti kale oon sii beerdarayna ma haysano waa waa arrin aan ku khasbanahay waana yeelaya haddii aan la yidhaha sida ugu dhaqsiya badan inaan ra-iisul wasaare ku keeno haddii aan la yidhaha waa tahay inta haddii kaga gudubna wadanka marka intiisa kale maalmahanba waa tii socotay maamul goboleedyada la sameynayey dagaaladii shabaabka ka dhanka ahaa ayagu xaaladooda xaggee maraysa runtii guud ahaan soomaaliya meel dheer ayay ka timiday dabcan waddada ka horeysaana weli way dheer tahay waana qardaqardo badanna way leedahay horumarka aan gaarnayna dhinac walba maanta wuu muuqanaya qofkii soomaaliya yimaado horeyna soomaaliya u imaan jiray oo u yaqiinay farqiguu garan karaa maalin walba arinta la dagaalanka shabaab soomaaliya waxay ku caanbaxday maanta adduunyada looga yaqaana dalka keliya ee duruufaha noocaana ee la dagaalanka argagixisada ku jira ee ay tabarta argagixisada la dagaalamaysa ay sii tabar yaraanayso dowladduna ay soo xoogaysanayso dhulka soomaaliya dhul ay ka taliso nimankaa nabadiidku ka taliyaanuu ahaa maanta dhulka gacanta nabadiidku kusii haraya waa sii gaabanaya waa sii yaraanaya halka meelo badan oo caalamka ah oo soomaaliyana ka awood badan kana fursad badan oo dhulka ay argagixisadu ka taliso uu sii ballaaranay marka soomaaliya waa waa moodal guulaysanaya waaye caalamkuna ay u baahan yihiin inay wax ka bartaan taasi waa midaas midda kale dhowr iyo labaatankii sano ee burbur ka dambeysay waa markii ugu horreysay ee maamulada hadda dhismaya ay dhismayaan dalka hadda qaabuu sii yeelanayaa maamullo kumeel gaar ayaa dhismayo waxaanay kumeel gaar u yihiin shuruucdii loo baahnaayo ayaan weli dhammaystirnayn hadda ilaa hadda kuwana waa dhismeen kuwa heshiisaa laga gaaray kuwa waxaa ka socda wadaxaajoodkoodii socdo marka waxaan rajaynaynaa muddo aan aad u fogeen sanadkan cusub ee soo bilaabanayo horaantiisa dalka soomaaliya dhammaantiisa oo maamulo leh oo dowlada goboleedyo ay ka jiraan oo ay ka talinayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaasna ay wada shaqaynayaan oo qaabayntii dalka mustaqbalkiisa ay ka wada shaqaynayaan in la gaari doono ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa hadda kii gobolada dhexe oo kale weli cakirnaanu ka taagan tahay isaga xaalkiisa xaguu maraya gobolada dhexe meeluu soo gaaray heshiis waa la gaaray in maxaanku rahday maamul laga sameeyo guddigeedii farsamada waa la magacaabay waxyaabo yaryar oo maxaanku rahda xaaladda siyaasadeeda dalka jirta iyo ay caqabado u noqdeen ayaa jijiray ayagiina hadda waa la isaga soo dhow yahay rag badan oo odayaasha dhaqan ka tirsan oo gobolada dhexe joogay aniga waan xiriirnaa guddigii farsamada waa xiriirnaa hal laba qodob oo yaryaraa jiro weli dhammaystir u baahan oo maalmaha soo socdo in la dhammaystiri doono aan rajaynaynaa sanadka intaanu dhammaanin oo bisha disembar lagu jiro waan rajaynaynaa maamulkaasna broseskiisa shir weynihiisa inuu bilaawdo oo sida ugu dhaqsi badan asna wax uga soo baxaan haddii aan la yidhaaho hiiraan iyo shabeellada dhexe isagana la waday qorshahaasu xagguu maraya dalka markii aan gobolada dhexe aan ka nimaado hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir waaye waxa soo haro ayaduna wada xaajoodyo badan iyo wada tashiyo badanaa ka socdo sidii isu qaabayn lahaayeen waan rajaynaynaa ayaguna dhowaan in uu ka soo bixi doono warcad oon dheerayn ilaa iyo hadda dadka soomaalida runtii in wada xaajood iyo wada hadal ay wax ku qabsadaan wax ku samaystaan ayay ku tala jiraan marka siddeed iyo tobanka gobol oo soomaaliya maanta saddexda gobol ee hartay waa hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir ayadana muxaa wada tashiyo iyo wada xaajoodyo badan oo heerar kala duwan oo ama xag siyaasiyiin hadday tahay ama xagga bulshada hadday tahay ayaa socdo dowladduna wixii ka soo baxa ayay garab istaagi doontaa oo ay taageeri doontaa ugu dambayntii mudane madaxweyne adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maxaa shacbiga soomaaliyeed ay ku dhegaysanaya iyo guud ahaan dadka meel kasta ay joogaanba maxaa u sheegi lahayd
laba arrimood ayaan rabaa fursaddan inuga faa'iidaysto mid waaye waxaan rabaa dalka kenya inaan tacsiyad u diro shacabkii muxuu ahaay reer kenya ee nimankan nabadiidka ay laayeen waan ka xunnahay waan la wadaagaynaa xanuunka iyo maxaanku raha dhibaatada sida ay ayagoo noola wadaageen xanuunka iyo dhibaatada annaguna waan la wadaagaynaa wax kasta oo dowladda soomaaliya ay qaban karto si nimankaa dhagarqabayaasha ah ee sharciga hortiisa loo keenana dowladda kenya waan kala shaqaynaynaa waanan ka qabanaynaa taasi waa fariin tacsiya iyo maxaanku rahda ballanqaad ah oo dowladda iyo shacabka kenya aan u diraayo horeyna aan ugu diray midda labaad waa midda shacabka soomaaliya shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladaad leedihiin dowladiinu magacii doona iyo wixii la doona loo bixiye eh waa dowlad federaal ah waa dowlad dimuqraadi ah wixii aad u dhiibateen oo aad maandeedka u siiseen ood u igmateenna gacanta ayay ku haysaa dalka in cadowga nabadiidka laga xoreeyo dalka in maamullo loo dhiso federal habka federaalka lagusoo lagu soo agimo dalka in lala dagaalamo amni darrada fowdadu ay keentay dalka in maxaanku irahdaa shuruucdii iyo nidaamkii lagu soo celiyo oo sharciga uu wax walba ka sarreey intiiba maanta wax la taaban karo oo muuqda ayaa ka qabsoon laakiin waxaan rabaa shacabka soomaaliyed inaan u sheego ma dhahayo meeshii aad rabteen aad joogtaan meeshii aad rabteen waddadii tegaysay ayaad hadda cagta saarteen laakiin waddo aad iyo aad u dheer ayaa hortiina taallo waddadaasna waxaa looga bixi karaa oo keliya midnimo iyo isdulqaadasho oo keli ah ayaa looga bixi karaa intaasaan shacabka kula dardaarmayaa guul iyo wanaagna waan u rajaynayaa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo barnaamijka martida mikrofonka marti noogu ahaa waryaheena axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho galabta kula kulmay oo ku waraystay haatanna dhinaca kale go-aanka baarlamaanka uu ku riday xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiwele ayaa waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo isagu sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo dastuurka si looga baaqsado khilaafka madaxda soomaalida ee kusoo noqnoqonaya saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka ee qaahira ku wareysatay waxayna weydiisay sida uu arko go-aanka baarlamaanka
dee go-aanka baarlamaanku sida iila muuqataa waxa weeye waa wixii soo socday oo soo dhacahayay go-aano badanoo saas oo kale ayaa ilaa dowladdii ugu horreysay la dhisay ilaa maanta la qaadanayay dee waana arrin ay iyagu u madax bannaan yihiin go-aan inay ka qaataan wixii la horkeeno waa tahay mudane iyadoo aanan waxba laga bedelin dastuurka haatan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in arrintan aysan dhammaad lahayn marka adigu ma kuula muuqataa sidaasi in maalin walbaba isqabqabsiga dhinaca madaxda dowladda ay noqoto wax soo noqda ragaadgeliya howlihii dowladda hadba dhinacaanan u dhicin oo dowladdii oo dhan ay mashquul ku noqoto khilaaf dhexdeeda ah haddaanan dastuurka waxba laga bedelin sidaas weeye hadda ka horna waa sheegay dastuurka ayaana dhibaatada ay ka imaanaysaa awoodda isagaan si fiican u kala qayaxaynin marka waxa weeye in dastuurka inta la bedelo awoodda si fiican loo kala qayaxo markaas ayay arrintu halkaa ku dhammaanaysaa haatan waxaa la leeyahay isku shaandhayn uu prime ministerku dasameeyey ayaa lagu dagaalamay haddee arrintaas laftigeedu isku shaandhaynta cidda lagala tashanahayo madaxweynuhu isagoon ogolaan in la samayn karo iyo inaan la samayn karin inay dastuurka ku taallo wey marka waxaa lagama maarmaana in dastuurka inta dib loogu noqdo awoodda la kala xadido oo halkaa ay ku dhammaato dhibaatada soo noqnoqotay oo ilaa dowladdii kumeel gaarkaaeeda ugu horreysay ilaa maanta soo noqnoqonaysa waa tahay baarlamaanka had iyo goor waayadan dambe oo dhan waxaa looga bartay mooshin ama had iyo goorba dhinacyada dowladda markay iskhilaafaan madaxda ugu sarreyso ay u kala saftaan kadib iyagiioo lagu eedeeya qaarkood in ay jirto dhaqaale lagu kala qaato ama la siiyo hooshii kale ee baarlamaanka loogu talagalay dad ayaa u arka ama sida u muuqato waa ay dayaceen marka adigu aragti ahaan maxaad ka aaminsan tahay arrinkaasi haddee arrintaasi dacayadna waa noqon karaa waxna waa ka jiri karaan dacayad waa noqon karaayo waa maqlahayay baarlamaanka in lagu dacayadeynaya lacag baa la qaataa laakiin waa suurowdaa inay dacayad tahay arrintaasu waxna waa ka jiri karaanoo waxa ka jiri karaa waxa weeye iyadoon xataa lacag la qaadan ayaa haddee dhinacyada lala kala safan yahay sideedaba oo qaarna madaxweynaha la safan yahay qaarna prime ministerka marka arrimahaasu inay dhammaadaan ayaa la rabaa arrintuna ay ku timaado dastuurka oo awoodda u sarreysa cidda leh iyo sida ay u isticmaali karto in dastuurku caddaynayo aan wadahadal hadal kaleba ka imaan karin ayaa la rabaa halkaa waa tahay madaxweynaha laftarkiisa muddo laba sano ka yar ayaa ra-iisul wasaarihii labaad ay isqabteen oo wakaasayo hadda uu albaabka kasii baxay cabdiweli wakhtiga u haray waa wakhti aada u yar marka maxaa la gudboon isaga wakhtigan dhimana yar waxaa la gudboon sida aan qabo cid uu ku kalsoon yahay oo la hubo inaan inta yare inta muddada yare u hartay inaan lays qabsanaynin inuu soo magacowdo dabadeedna hawsha maalin walba socon socota ee dowladda u daayo halkaasna ay ku dhammaato dhibaatadu ma hirgeli kartaa taasi marka la eego muddadii silsilada ee khilaafka madaxda sare ee dowladda haba ugu badnaadaana madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabta ra-iisul wasaare sii taga mid muddo yar wakhti sii haya marka la eego suuragal ma kula tahay in madaxweynuhu wakhtigan qofkii ku habboonaa uu keeni karo oo khilaaf iyo dhibaato intaasi lagu ekeen karo waa suuro gashaa qofku ku kalsoon yahay inuu keeno ha yeeshee dastuurkii sidaan sheegnay in laga bedelo weeye qodobkii qodobadatan keenhaya in la isqabqabsado oo aan awoodda kala saaray marka waxaa weeye baarlamaanka iyo madaxweynuhuba inay ka shaqeeyaan iyo ra-iisul baarlamaankuba dastuurkaasu inuu cad cad yahay oo awoodda kala saarahayo madaxweynuhuna cid muddada u hartay aan marnaba la isqabsanaynin inuu keeno dabadeedna aan isqabsi dambe imaanin ayaa la rabaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo u warramayay waryahayaga saare cabdi axmed isagoo ka hadlayay mooshinkii ra-iisul wasaaraha ka dhanka ahaa ee baarlamaanku maanta meel mariyey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna fikradaha qaar ka tirsan dhegaystayaashu ay ka dhiibteen go'aanka uu baarlamaanku kalsoonidii ugala noqday ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed
magaceydu waa maxamed qali fitigo waxaan joogaa degmada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan mooshinka maanta loo qaaday ra-iisaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan u arkaa tallaabo horumar leh oo hore loo qaaday maxaa yeelay waxaa curyaamay laamihii dowladda iyo shaqadii iyo mataa wax badan ayaa curyaamay marka waa tallaabo mudan oo wakhtigeeda lagu soo beegay caqabad jirtay ayayna meesha ka baxay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud yuusuf muuse oo loo yaqaano xuuxuule waxaan joogaa magaalada garowe ra'yigaygu wuxuu yahay arrintaas waan ka xunnahay waxaannu aaminsannahay khiyaamo qaran inay tahay oo weliba siiba xildhibaanada oo shalay muujiyey mucaarad weyn oo kala qaybsanaana haddana si sahlan u tanaasulay qoladii mucaaradka ahayd shacabka wax lagu qanciyo waxaasi maahan arrin dhici kadhana maahan haddee xamar waxa weeyaan su-aasha laisweydiinayaa xamar yay caasimaddii u tahay ma ummadda soomaaliyeed oo dhan bay u tahay mise koox gaaray u tahay arrinta baarlamaanka ka dhacday arrin xulufaysiya oo soomaalida lagu kala fogaynayo oo meelka dhaca ayaannu annagu u aragnay haddaan nahay shacabka reer puntland asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahaa maxamed mukhtaar waxaan ku magacdeedahay jimaale waan soo dhaweynayaa aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa arrinta baarlamaanka ka dhacday maanta in ay si dimuqraadiyad leh ay hormuud u yihiin dalkiina uu ku wajahan yahay weji fiican waxaana aad iyo aad iyo aad usoo dhaweynayaa ana u baqayaa ummadda soomaali in ay dimuqraadiyadda maanta ay muujiyeen baarlamaanka in ay soomaaliya o dhan wada qaadato magacaygu waa faadimo ibraahim waxaanan joogaa magaalada hargeysa walaal sidan iminka ka socota muqdisho ama dowladdii rasmiga ahaydee weliba soomaaliya wixii looga fadhiyey tani maahade waxa weeyaan ra-iisul wasaarihii hore casaa'id wasiiradiisii baa lagu daray oo layidhi xilka xilka iska dhiib maantana ra-iisul wasaarihan maanta jooga isku shaandhayn uu sameeyey oo ama shaksigan adeerkaya badhada ama saaxiibkaya badha oo meeshii laga bedelay oo meel kale la geeyey ayaa hortaas rukunadii dalka soomaaliya oo dhan maanta loo ruxay wataasoo shabaab dib bay usoo noolaata waasaa qaraxyada ka samaynaysa muqdo war ilaahay baan kugu dhaarish marka mar walba dawladii lasoo dhiso la yidhaahdo maxaan ku idhaahdayay ilan waxa haddii imika uu uu sharci yahay mooshinkani dee ra-iisul wasaaraha horaa looga keeni lahay imika waxa weeyaan madaxweynuhu inuu dabada ka wado ama madaxtooyadu ninna lama weydiinayo magacaygu maxamed axmed aadan baa la yidhahdaa caaqil baan ku magac dheerahay waxaan joogaa magaalo khartuum la yidhaahdo caasimada suudaan tallaabada ay maanta qaadeen xildhibaanada baarlamaanku ay kalsoonida kala laabteen xukuumadii doctor cabdiweli waxay u muuqanaysaa keliya intaasoo ay xaq u lahayd baarlamaanka ay xaq u leeyihin inay la xisaabtamaan xukuumadda haddana tallaabadaasi waxay kusoo aaday xilli beesha caalamku ay in badan soomaaliya cabsi badan ka muujinayn waxayna isleeyahay waxay horseedi kartaa oo keliya dib u dhac ka muuqda hiigsigii laba kun iyo lix iyo toban iyo kalsoonidii caalamka ay ku horeen soomaaliya oo iyadana tirkeeda gabaabsi badan iyo liidasho ayay keeni doontaa arrinta maanta ay baarlamaanka sameeyeen aniga waxaa la yidhahdaa faa'ise axmed cabdalle waxaan joogaa magaalada beledweyne aniga waxaan u arkaa faadma ahaanteeda waxaan u arkaa inuu qalad ahay ra-isul wasaaraha mooshinka ay ka keeneen ee lagu riday sababta ay tahay waxa waaye maalin kasta walaxaa la ridaa mooshinaa la keenaa jugjug meeshaadi joog tilaabo hore maba loo qaadayo sanad kastaba gambar kale maan ku taagnaanayna maan fadhinaynaa in hore loo dhaqaaqaal rabaa markii mooshin laga dhaqaaqaal rababa mooshin mooshin mooshin mooshinka maqoon baan tirada badan baarlamaanku ha xisaabtama dib ha isugu noqdo ha iska dee dhibaataan iyo waxaan ay la kala ordaayeen magaalada in hor- muslim dhan mujtamac dhan waxay ka yihiin eh, mas-uul ay ka yihiin mas-uulnimadoodiina aniga iilamaba muuqdaan baarlamaanku sababtoo maalinkasta boorashin mooshin ay dabada ka wadaan aniga saas waa ila qaldayn nimankaas hawshay magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq daahir cabdulle cabdigurey maanta arrintan ka dhacday eh, magaalada muqdisho ee laga keenay mooshinka eh, ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee hore cabdiweli islamarkaasna u dhacday in mu- laga qaaday xilkii xukuumaddii ra-iisul wasaarahu cabdiweli hogaaminayey runtii dee waxaan u arkaa en, mid u dhacday si dimuqraadiyad ah guud ahaan oo waxa weeyaan haddaan iyaga xildhibaanadiiba isfeerayn ama isquqaylinayn ama isgaraacayn ee ay u hambaliyeeyeen markii ugu dambaysay qoladii een, heshay guusha runtiina marka ee, taa lagu- intaa lagu daro u dhowaan baan xamar tegey oo ka soo noqday Een, barnaamijka moosinku waxaan aad ugu faraxsanahay soomaaliya inay ka gudubtay ee, qabiilooydii iyo qaabkii hore oo ay isu laayeen oo khaldanaa nidaamkan inuu ahaa nidaam guruba oo qabiil ka- ka baxsan arrintaasina runtii waxay keenaysaa in soomaaliya ay soo bislaanayso bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdicasiis xaaji cabdisamed ku nool gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan u hambalyeynayaa oon leeyahay wadaniyad iyo khayro iyo sharci ilaalin ayay sameeyeen xildhibaanadii ka takhallusay oo sharcigii waxa uu yahay tusay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed kadib markii uu sharciga iyo dastuurka ku tuntay anigoo shuba ah rididda raiisul wasaaraha waxaan u arkaa dowladla'aan soomaaliyeed waxaan u arkaa rajadii laga qabay laba kun iyo lix inay tahay rajo laga quustay waxaan leeyahay raiisul wasaaraha nabad allaha yeelo soomaalina allaha cansho xuseen maxamed fiidow waxaan deganahay magaalada beledwe degmada beledwe ee arrinta ka dhacday magaalada muqdisho oo golaha baarlamaanku ay sameeyeen waa wax aad u fiican waxaa mar walba annaga nagu soo noqnoqdo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iska daba ordaa oo aan awooddooda iyo waxqabadkii dhammaay baa- yacni interest lagu baabi'iyo marka interestkii ra-iisul wasaaruhu waxaan ku faraxsanahay in sharciga la tuso Een, magacaygu waa abshir cabdi xuseen oo ku nool magaalada garoowe caasimadda puntland Een, xilka xayuuminta maanta lagu saw- lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed runtii waxaad moodaa inay meeshaas ka dhacday burburin qaran haddii maalin walba ninka dalka horumarkiisa ka shaqaynaya amnigiisa ka shaqaynaya in dalkaanu hagaago oo wax noqdo doonaya la yidhahdo maalin walba waa la eryayaa oo sababta ugu weynee loo ereeyayaa ay noqonayso nin cidda ay la sh- wada shaqaynayaan saaxiib dhow ay yihiin baa loo ereeyaa aysan wada shaqaynayn waa dhibaato weyn runtii waxaanu aaminsannahay een, maanta waxa meesha Mu- muqdisho ka dhacay inay tahay khayaamo qaran inay tahay waxaan u cuntamin ummadda soomaaliyeed
kuwaasina waxay hayeen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo fikirkooda ka dhiibanayay kalsooni kala noqoshada baarlamaanka soomaaliya oo maanta kalsoonidii kala noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed sidoo kale waxaa jira dhegeystayaal fara badan oo bogga aan ku leenahay facebook iyaguna fikrada fara badan ka dhiibtay haddii aad danaynaysad inaad fikirkaaga ka dhiibatid waxaad email noogu soo diri kartaa emailkeena somali at v o a news dot com
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washingtonna qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a waxaadhi kola baaqiyaadkii barqashtii la daadsiyey la bedelay gugi hore bangiyada ka soo faqo ama aan bir iyo faran bayruud ka soo raro kola boqol digaagoo lagu dhaqay markii hereer baabuur ku soo guro ama naala biirtiyo aanbeedka soo xidho kolana dhigan bay lahayd suuqyada ku baahiyey riyabaladi soo tuba ama xabag tabeeyadiiyo soo jira bardiya xagar kolan toban biyoola wata buurigoodii casarbayda soo sidho ama baqal irmaaniyo orgabeela soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacageed labadaba bandhigayo orad fiican bixin leh hmm waar ninku faan weyna allaylahe ragannimo iga dheh waa wiil dhallinyaro ah oo sheegay in gabadha uu calmaday inuu ka bixin lahaa adduun tiro badan haddiiba ay dalabkiisa oggolaato waxaa kaloo aad maqli doontaan kala duwanaanshaha soomaalida iyo qowmiyadda turkaanaha ee dalka kenya oo la sheegay in dameerku uu yahay xoolaha ugu qaalisan agtooda halka ay soomaaliduna geela ku dhaadato waxa aan ka maqnayn heese xula iyo weliba qodobo kale waa caawayo cawayska wax badan baynu maqalay dhallinyarada wiilasha ah oo ka cabanaya in guurku ku qaaligaroobay oo aanay awoodi karin shuruudaha dhaqaale ee ay gabdhuhu ku xidhaan inkastoo waayeelkii hore ee soomaaliduna ay odhan jireen xaas hortii xoolo dhaqo dood kasta oo taagan ba yeelkeeda wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo yaasiin maxamed faarax madaale ayaa isagu yidhi waxay sheegataba haweyde waa lagu shareeraa yaasiin wuxuu inoo muujiyey inaan wax dayra ahi agtiisa boosba ku lahayn gabadha uu calmadana wax kasta oo ay dalbato uu midigta ka saarayo cajab wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa yaasiin madaalo kula kulmay magaalada hargeysa waxaanu ka waraystay maanso uu ku soo koobayo sheekadaasi aan idiin tibaaxay yaasin ugu horreynba ee waxaa jirta haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo maxay tahay maansadaas
horta aad baad u mahadsantihiin aad baan idinku mahad celinayaa cabdixakiin shirwac yaa khiyaarta fiodaba haddaan wax ka idhahdo haddaan wax yar ka idhahdo maansada barni cabdixakiin waa maanso jacayla inanta barni haddaan wax yar dul istaago waxaad markaabka dhallinyarada lagu hadlaya inaan aada qurux badan dhallinyarada waxay dhahdeen inantaa waa la isku arkay waxay hadinaan ilaahay asaa geediga seed buriyey dhinaca bilicda waxay hadinaan barya galbeed ba ay barbaartu majeerato inaanay xanteedu baahday oo dhallinyarada oo dhammi in allaaliya inta goorimaarka una weliba ku hameeya siduu inanta u saanyan lahaa kulle aniguna kuwaasu maan la halmaalayo jacaylkeedu waa i saameeyey oo markaa gabadhii hadalhaynteedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii markuu batay ayuu adigii ku soo gaadhay ayaa igu batay aniguna dhallinyaradaasoo maa ka mid ahaa iyagona waan ka qarsan jiray rag fara badan aanu saaxiibanahayo dee hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel leh markarka meelaha iyagoo ka xamanaya ayuu runtii wii saameeyey dabeetana maalin maalmaha ka mida baanu si lama filaana ayaanu inaantii meel isaga soo horbaxnay dabeetana waxaan is weer hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baad waad ka nasiib fiican tahay maanta oo inantii adigan maanta arkayba ee bal maanta adigu bal arrintaada u sheego sii fiigaaga dhiibo dabeetana inantii sheeko dheer bayna dhex martay jacaylkaygana waan soo bandhigay dee waxbaana kala qabsaday waxay markaa maansadan kooban ee barni waxay ka hadlaysaa inantaas iyo sheekadii markaana dhex martay waxay markaa maansada haddaan bilaabay ku bilaabmaysaa waxaanaysaa gubar waaqo oo dahay beeshuna negaato barqadharag la joogo aan barni meel ku kulano balwada iyo heesta iyo haasaawa baacliya ku wadaagnay barashada ile boqoradugubo bili lagu shakalayo sadbursiimag wadato qayrkeed buruudkiiyo biladaha ku taxayo baradhaaftay weeyo cishqiguna balaayiya waa biima halisiya markan baalka saaraa bogashada dareen kale lay qaaday beerkoo boga lay tumaatiyey marka horena biitow biitow waa niman saaxiibnaa kusoo halqabsanaya markaa marka horena biitow baydh iguma seegnayn barni sheekadeed iyo xanta iyo bullaanko inta baarka fidhatiya dhalintiiyo barbaarkuba hawaday ka baabshaan aniguna bahdaydaan la wadaagay bahalkoo caku baraqnaweylkiiyo bihinbihiga ka shayga baxarshooni geliyo buradan qarsanaya waxaan idhi habeynhiin fursad iyo barkulanka u bayaami taadoo balballaari sheekada waxaa tii waa jaanisa mar haddii maanta ay kaa soo horbaxday uba sheegba waa jaanise ka faa'idaysa maanise rag fara badan baad ka nasiib wanaagsan tahay dabadeed badheedhaha waxaan beydka hadalkaiyo ku bilaabay sheekada marka hore bilkhayr iyo waa barido suubane barinaya ma barideen marka xiga baxaaliga iyo belelka faydhaha aan kuu bayaanshe barniyay ku caashaqay marka xigana boogaha iyo baxarka caashaqu waa bele wareegto loo simee barbaarto hadba ruux bilkeedo amba waan ku barin laha hadduu kugu bariistee hoy lagu bulsheeye baxsanayagleelee barniya waxila qaba baan idhi ayadaa hadalkii qaadatay balawaaska sheekada iyaduna iboobtooka badbadinta sheekada iyo beenfariinkuba waa beegsigood iyo bilis caadhadeede sida qaalinbayrliyo buubaalka layliga cirka ila buubto ila fanatay buuraha ashkir iyo baroor iyo boqol baarmadoo wata baarqabkoodo bunduqii ku ladhan yuu bixin jiray facaaguye mauba wax dhigaysaa mise sheekabarale aan baab lahayn iyo hawraar bilaash adigu baayacaysaabay tidhi maxaaslahisaabeleedmarkaamdee waxay tidhi hablaha dee geel iyo gamaan iyo dee waxyaabaha la halmeela laga bixin jiray adigu waxaa gumaafka baarkiisa umaan inow waxaan barniya iyo dunyadu kolay dhigana baadiyo buug weya qoranoo hadba baa la soo rogo biyo kama dhibcaankuna waa subaxda bilatiyo hadba beydka qoranaya waaqaca kubaaliyaal biyo dhaca warkaygiiyo murtida iyo baanaha aan ku bayaanshe budhigaydu wuxuu yahay beri hore warkeediyo taariikh la bowsaday hadday beenawaasidu dhigta kaga buuxshaan taasi waa barkumataal ashkir iyo barooriyo haddii geel la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco maanidhe adduunyadan maalin walba wixii dee magaranaysaa yaalla ayuunbaa lagu sixir goostaa gabadhay ee waxa kanaad maanta ka hadlayso xuba laguma kala qaado waxaadhi anigaase beri taas beerkaad ku hayso waxa maanta biicliiyo hanti buuran soo xidhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadsiye la bedelay gugu hore bangiyada ka soo faqo waa lacagtii berigaa barca laga diri aan tirinaya sanadka hore laga bedelay burco marka waa lacagtii horead soo faqaysaa wax kale iska daaya waxaad leedahay waxaanba laga tegayay ilaa haddii lacagii ugu dambeeyey baan soo gurayaa baad leedahay anaa intaaba keenaya alaabooyin fara badan halkan ku sheegi doona markaa u ballan qaada inaan ka bixin doono oo maanta waxa yaalla wax lagu kala qaataa waxaadhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadsiye la bedelay gugu hore bangiyada ka soo faqo ama aan bir iyo faran bayruud ka soo raro kolan boqol digaagoo lagu dhaqay dhaqay bankii hereer baabuur ku soo guro ama naala biirtiyo aanbeedka soo xidho kolan adhigan bay lahayd suuqyada ku baahiye riyabaladi sootaba ama xabag tabeeyad iyo soo jira bardiye xagar kolan toban biyoola wata buurigoodii casarbayda soo sidho ama baqal irmaan iyo orgabeela soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacageed labadaba bandhiga yoolad fiican bixin leh cabdixakiinoo marka xoolaha la bixinaya waxaa ladaa mood iyo noolbaa loo kala qaybiya hantida marka anigu mood iyo noolba dee sidan waxaan filayaa inaan waxbaba ka tegin anigu waxbaa soo ka raacinaya anigu de siyaasiyiintu maa lagu yaqaano markay leeyihiin madaxweynayaasha iyo de siyaasiyiintu iyo wasiirada iyo xildhibaanadu ee doorta haddaad xilkay doorataan waxaasaan samayn doonaa waxaasaan samayn doonaa adiga ballanqaad baad ka bilowday maxaa kaa lilah yaa lagaaga dhigay koley waa runoo waatan marka hore beenantu dee magaraysaa meel sare qabsatay waxyaaba fara badan isoo horbandhig- ii soo hordhigtay laakiin aniguna dee qorshe siyaasadeedkii baan soo bandhigana waxna waxaasoo adduunaba waa ka bixinaya waa hagaag dhegaystayaal een, waynu soo aragnay yaasiin iyo gabadhii waxay kala yeeleen islamarkaana een, wuxuu ka hadlay inuu yarad fiican uu ku bixin lahaa islamarkaana een, ballanqaadyadii iyo waxyaabihii uu bixin lahaa hadday noqoto qorigii hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa een, eh, lacagtii hadday noqoto dee intii dhaqan ahaan la bixinay o dhan bal noloshan casriga ah iyo weliba ballanqaadyada dambe iyo waxay kala yeelayaan muxuu ka yeelayaa meherkii arooskii iyo weliba noloshan dambe hadiiba gabadhaasi ay iscalmadaan qaab nooceeyuu dhigi doonaa haye yaasiin waxaa dhi meherkeenna bilan ay bisinkan ku xidhi lahaa ducaad iyo buruudkana intaan soo bagdooxaan diigbaarka sohriyo rimadow biraynla beerkiyo lug mooye inta kalena bixin la bisada iyo xorkiyo bahlaha cunsiinla ile bira xijaab iyo waa biixi dayre waa meherkii badhaadhaha arooskana hamniyo baraar baa birta marin lahaayo daribtiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydo buur iyo banaan iyo iyagaa bad iyo webi hagar bixi lahayo howlaha barrixila inta beer ku socotiyo baabaca intiile bulbulow liba xuno boqorkooda yahayba alla beriga dhigila dacwiyo bakayla burdaha wakiila baalalayda duusha aaminta badinlayd adiguna baraaguyo bancadiya saraar baad bashaalka farxtida baaskiil ku tegilayd bafto iyo subeeciyeed bilic lagu majeerto baalgorey la moodo boqolaal kunoo mayl laga soo bidhaansho baabay samaanku runta beeninaysaan bacadlaa hargeysiyo barca kaaga gedila niman baa bakaylo badda caashaqeen gurin baa dacar kumiso adigana bukaanka iyo boholyowga laabtiya kugu dira buseelke beeqaamin maayo bashqadii jacaylkoo bundad lagu cabeeyo markin kaaga dhigila waxaasu dalsanimi halkii ka yimaadeen oo bushqadii jacaylkoo bildad lagu cabeeyey baad adigu barkin uga dhigaysa oo waabay goglinaysaa oo gabadha ugu seexanaysaa aad iyo aad way barkanaysaa ilaa in xagga dambe aan ku sheegi doonaaye barkin kaaga dhigilaa baan idhi waa jacaylkii badhna gogosha hoosiyo derme baaxad weynoo baxsan kaaga dhigila badhna goadushaar iyo huga barafka celiyo buste kaaga dhigila badhna sariyo dirciyo badhna sariyo dirciyo bayluur iyo xarar iyo dalad bara shabeer iyo baac kaaga tolila badhna soriyo sharaf iyo badar iyo hadhuur iyo bur intaan ka dhigay baan kuu buusha bixin leh naftu bixisa weeye marmarbay bukoota bartii lagu wareemaba dawa bidhex geliso amintaa bogsiisaan badhna kaaga dhigila had iyo jeer jacaylka waxyaabaha ugu weedan ee dumarku diirada saaraan buu ka mid yahay Een, marka anigu waxaan u ballan qaadayaa dee nolosheeda oo dhan inay jacayl noqoto ayaan markaa u ballan qaadayo een, barkinteeda gogosheeda hugeeda diricyadeeda maryaheeda malkhabadeeda kabaheeda wax walba inaan jacayl maca hadduu madaxu xanuuno in macnaa hadda daweynteeda macadaa dhakhtar u ah hayo xitaa haddii lafagaraac ama dee waxa laba kale si kalaba dee magarasa wax kalaba yimaadaan xitaa dabo meedhin jacaylo jacayl laga sameeyo inay liqdo oo anigana laftu naftu bixisa weeye marmarbi koota bartii lagu wareemaba dabo beri dhex geliso amintaa bogsiisa badhna kaaga dhigilaa hodhari rugtiisa iyo beeraha jacaylkaad ku bariisan laydoo baxbaar guduudoo hagarliyo ubaxayo kalgacayl bandhigayan baca kuugu gurila koley dumarku boodh iyo cusub koley dumarku boodh iyo cusbur iyo balaayo badan la isku qoosho lagu baanta diirka iyo bilbilaanta jaahiya kama maarmo bilicde gelin maad basaasteen bootarka iyo kariimka iyo baasliinta dunida iyo bahay xaydhileed hay baasiinta kolay tahay baabuurta lagu shubo intan kuu biyeeyo murcad kugu laaqoon baaf kugu shuba baan baaldi kuu dardar ilaa burish kugu marmarin lah bikin iyo labeen baa sida kabaha buurka kugu baalashayn lah cadar iyo binaafaad lagu daray basbaasoo buskud lagu walaaqiyo badhax iyo cindiidbaan badhax iyo cindiid baan barqada iyo fiidkii kugu buufin laayo inta baarcadiyo hees gabadh loo bineeyo halaburku baanaad quruxdeeda burin layd nuurkaaga biliga leh bartamaha habeenkii markaad soo baxdaabay korantadu baktiyilayd dayixuna barcaadiyo waqalada isbiirsaday ku bashiishan lahay boodhka isku qorin leh xidigaha bidhaaman burjigoodu lumila weenanta cadaankeediiyo quruxdeeda maxaa waxaana noqonba waa gabadh waxaan oo dhan lagu baalasheeyo baaldi iyo tashti iyo wax walba oo nooc walba la mariyey haye qaar baa cabdixakiinoo way dhaliilo igu yidhi inanta waxaan oo alaabaad marisay anna waxaa idhi kolley dee dumarku aad bay u jecel yihiin eh, daryeeridda iskiinka ama jidhka dabeetana wax yaroo farta la daro inta kusmaatiga laga soo iibiyo dabeetana inta farta- farta la daro saa dhabanka loo mariyaa saluugayo waxaa idhi waxaad dufan sheegtaba intaad isugu wada dardarto waad berkad ama baaldi iyo tas iyo waxyaabaha kale la halmaala intaad ugu shubto oo adigu laa deetid baaldiga ugu dardar baaldiga u dardar waan garta macnaha waxaad leedahay een, deeqsinimo badan muujibaad is leedahay haa markaa bakhayltinimu baan ka cararaya si kale yaantaana loo arkin baan leeyahay Nu- nuurkaaga in- xidigaha bidhaama burjigoodu lumila weynanta cadaankeedii taallaan birjeexiyaa gagaarka koodbon ama deerka baarlin ka binayn lahayo barni baan far waaweyn ku dilbuufin lahayo bahda soo dalxiistee boosniya iyo ruushka iyo baariis ka timiba soo haybin laabilo sida taybin lalataa lagu baafin lahayo lagu wada boqri lahaa buuraha adduunyada kuwa loo boqoree ugu baarka dheer buu calankaaga baydana bunnag iyo cagaarkii baban lahaa dushoodu buregtaa ka guri lahaa jariidadaha beledkaa baahin lahaa warkaago boga hore ku qori lahaa bartamaha magaalada waratada bagaashka ee basashii xabuubtiiyo baradhada ku miista batarkuga asqayn leyd inamadan labaabee barcelona qaade kaska laga bedelay baa ciyaara banadiyo sheekadaada bogan laabaadhi xitaa ciyaara lama daawadeen inamadan adunbay kaa sheekayn lahaayeen dee jahaniya marka leonel messi iyo cristiano ronaldo iyo waxan baa laga tegi lahaa iyadun baa laga sheekayn lahaa waa la xidhi lahaa baabka culimmada barjaysee balwada iyo qiiqiyo ku balowday qaadka marfishka ku biirtaba arrintaadu buuq iyo baxaroodan gelin leyd bilyan aanad aragoo cishka aad ku beerto boholyow daraada la baxaadegayo kuu barcadaada burka qaadan layo isbakooradayn leh araweela waa bakhe baalaha adduunyada inta bilis ku nool baa kugu baani layd oo arrintaada buugiyo baalmaari gelin layd buunbuunin maayo sida badhaha jiilaal dhulka oo busiyo oon nugulkay bariiqdo lala liito baxarshoon barayaraha roobka hawd sare ka biligiri sida loogu beerraqo ayaad bili u heliyo bidhaantaada oo qura badan loo jibaaxiye bilcaantayda maad noqon baan idhi
waxa weeyaan markaasi haddii macnaha waxaasoo dhan aad soo galo dee noloshayba gebigeedaba intaasan ka bedelayaya bilcaantayda maad noqon macnaha maxaaskiga waad noqon baa sidaasaan uga jeeday laakiin kolley dumarku waa iska mukur badan yihiin gabadhi waxaasoo hanti iga galeen iyagu waxaasoo midha iyo waxaasoo alaab iyo waxaasoo jacayla ay iga galeen marka anintaa idhi waxbay jiraan kasoo fikiro weli aan kasoo fikiraday bay ku maqantay waa hagaag cusbur iyo cilaan bay baratee yaasiin wuxuu yidhi gabadhaasi si aanay uba basaasin xaydh iyo saliidijiinna waan ugu qubayn lahaa kariimyada laysku qurxiyana midhkamaan reebeen balse abwaan hore isna yidhi gabdhuhu ha ka fogaadeen waxyaabaha laysku caddeeyo ee kimikalka ah oo burcadka ha ku dhaashtaan si kastoo ay tahayba bal hadda heesta arrintaa ka hadlaysa oo u qaado fanaanka maxamed aadan cali himilo aynu ku wada nasanno waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenni caweyska washington oo idinleh nala caweeya haatana aynu u kacno dhinaca iyo bariga afrika qabiilka amaba qowmiyadda loo yaqaano turkaanaha waxay ku dhaqan yihiin waqooyiga dalka kenya waxaana lagu qiyaasaa inay yihiin qowmiyadda saddexaad ee ugu badan dalka kenya turkaana dharka ay xidhaan waxaa lagu sameeyaa gudaha dalkooda waxa ay cunaanna waa wax ka soo go'a beerahooda iyo xoolahooda dharka ay ragga iyo dumarkuba xidhaan waa jeeni qaar amaba mararka qaar ragga oo xidha guntigaab dharkoodu wuxuu ka samaysan yahay maryo iyo hargaha xoolaha waxaana la ii sheegay in marka ay wax macaan doonaan inay cunaan malabka oo keliya halka ay soomaalidu subax kasta sonkorta isku daldasho waxaa se cajiib ah oo dhinacayga aan aad ula anfariiray in la sheegay dad badan oo ka mid ah qowmiyaddaasi turkaana inay cabbaan dhiigga xoolaha oo ay tahay dhaqan ka jira gobolkaasi bal haddaba si aynu xogo dheeraada uga helno islamarkaana aynu u ogaano sida ay u macaamilaan soomaalida haatan ku nool xerada kaakuma ee ku taalla waqooyiga kenya waxaan arrimahaasi ka waraystay salaad xirsi maxamed salaad guurdoon oo ka mida dhegaystayaasha sida gaarka ugu xidhan barnaamijka caweyska washington salaad kusoo dhawow barnaamijka bal sheekadaana noo wad aad baan ugu dhowahay sahro adiga iyo baxda idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga aad baan idiin salaamaya waana idiin mahad celinaya runtii waana kamid ahay dhegeystayaasha sida gaarka ula socda gaar ahaan barnaamijkaada si gaaraan kaga mahad celinaya isku xirka aada u muujiseen ummadda aniga magacaygu waa salaad xarsi maxamed waxaa ku magac dheerahay salaad guurdoon waxaan joogaa xerada qaxootiga ee kaakuma cirifka waqooyi ee dalka kenya ayay ku taallaa waxay ku taal xuduudka suudaanta koonfureed sida magacaaba ka muuqata qoomiyadda turkaana ayaa degta meesha masaanka waan gartay qoomiyadaasu laba arrimood ayay soomaalida midna la wadaagaan midna aada ugu kala tagsan yihiin haddaan ku horeeyo mid ay la wadaagaan walaa waxaa ka mid a xoolo dhaqashada oo waa dad xoolaha ku xiran sida soomaalida oo kale waa tahay saddexda adeeyo marka la yidhaahdo lo-da ariga iyo geela waan gartay marka xoolo dhaqashada waa tahay marka ee waxaad tiri xagga guurka soomaalida way iskaga dhowdhow yihiin bal eh, waxaad iiga warantaa gabadha turkaanaha marka lasoo doonayo ee gabaatiga laga bixinayo ee yaradka la kala qaadanayo yaradka ma sidii soomaalidii horaa geel lagu xidhaayo laydhaa waa inaad boqol halaad keentaa mise way ka duwan tahay walal way ka duwan tahay xoolo ahaan meeshan taajirka horta waxaa loogu yaqaanaa ma ahan inuu hanti badan leeyahay ama gawaarin leeyahay ama shirkada leeyahay ninka taajirka ah waa ninka konton dameeraha oo xayawaan aada soomaali ugu shaqaystaan oo tahay dhankii soomaaliya konton dameer markuu leeyahay mana farstaan oo lama raro dameerka masalan oo kontonka dameer haddaan la raraynin sidee la odhanayaa marka ninka calaamad gooniya uu leeyahay kontonka dameer markuu yeesho madaxa ayuu wax oo ay mariyaan uu ku xiranayaa baashan doorada la yidhaha baalkiisa diiqa doorada baashiisa ayuu madaxa furanaya marka calaamada lagu yaqaan taajirkooda waay marka ninkaasi waa nin kor u feedhay walahi waxyaalaha aad maaragtay ii guurka aan ku laabtee gabadha shan iyo toban dameer shan iyo toban lo ah labaatameeye ariya iyo geel waxa uu ka heli karo markuu heli karo ayuu bixinaya laakiin soomaalida wuxuu uga bedelan yahay isaga ku shaqaysana macnaha waa qof uu gatoo kale camal ha marka haddaan sii dameerka ugu noqdo dameerka oo ogtahay xayawaanka loogu jecel yahay markay adeegsiga dhanka gaadiidka noqoto soomaaliya halkan waa laga cunaa weliba waa hilibka loogu jecel yahay dhanka dukaanada marka la yidhaha waa la cunayaa dameerkii ahey weliba ninka mas-uulka ah oo marka la marti qaada madaxiisa loo dhiga haddaan kuu soo galo sahro environmentiga xaggiisa waxaa aada uga baxa meeshaan geed in ka badan toban magac soomaaliya looga yaqaano oo aad u dhib badan oo soomaalida nacab tahay ayaa meesha wuxuu ka yahay geedka loogu jeceliyo oo waxyaalaha differencega dhalinaya soomaalida iyo deegaanka markay noqoto waa geedka loo yaqaan garanweega laga yidhaha dhanka doofartana laga yidhaha wanjarow dhooboya muddo dheer ka shaqeynaya aniga marka dhooboyda waxay dhahaan wanjarow ama wanjarow ereg waa ereg waa umadaan waxba dirin macnaha waa tahay noole gambo calegaro geed yahuud iyo magacyo kaloo ilaamsanahay geedkaas ayaa wuxuu yahay geedka ugu qiimaha badan meesha marka la yidhaha mar waa keerkaas mar waa mardo oo waa qaybtii ama simbad burinta la saaray ama bac la saaray lagu mardaynayay marka saddexaadna waxa waaye ooda guriga sheeda looga dhigo oo oo maaragtay geedka lasoo wareejiyo asaga waaye oo macnaha sida laga dhigaa haddana waxa waaye oodii asaga inta lasoo guro aad arkaysa labaatan hablood hablaha weliba soo qaado soo gura marka waa laga gadaa saasaa beyt looga dhigtaa oo saas u yidhi arrinta labaad waa marna dhuxul marna waa qoryaha laga isticmaalo meeshaan oo hay-adaaba bixisada oo ka gadata waa tahay marka waa qiimaha qiimaha geedka calgaroobka oo aad uga kacsan loo dhihi karaa meeshaan waa geedka ugu qiimaha badan haddii adoo macna la-aan lagu jaralo qof aan turkaana ahayn maba jari karaba marka haddii adoo jara lagu qabtana ganaaxaad mudanaysaa masalan waxaa kaloon jeclaan lahaa bal salaadow su-aal adiga shaqsigaaga inaan ku weydiiyo kaftana ha ahaate e salaad guurdoon baad ku magac dheer tahay e, guurdoon ma yaraantaadibaa laguu bixiyey mise markii adoob noqoteed guurdoon noqotay wallahi waa madaca bulsho markaan dhalinyarada ahayn ayaa maaragta haasaawaha ama shukaansi ama xodasha waxaa doonta dheh markaan habeen kasta baxno malaha dhowr gabdhood iska warqabin baan ku iri abaanjulsano marka ayaga fugaysto wararkaas maxaa ku weydiiye guur warkan waaba guurdoon camal marka halkaas iga soo raacday marka haddana haddana runtii waxaana kamid ahay dadka aan xaasaska lahayn xerada marka la yidhaahdo
waa tahay barnaamijkii caweyska washington ayuu kaasi ahaa idaacaddeenni habeennimona iyo barnaamijkaas aa u dambeeyey intaanu dib u kulmi doonno berri aroortii haddii ee baydmo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.